dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeenii dalsan qodobada lacaawa ku dhegaysan doontaanna haddii rajo laga helo waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo guddoomiyey shir lagaga hadlayay arrimaha garsoorka iyo cadaaladda xilli uu si adag uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay in loo cadaalad falo dhinacyada isku haysta dacwadaha musharax madaxweyne jubbaland cabdi cali raage oo guddiga doorashooyinka ee la sameynayo ee sheegay inay yihiin kuwo aanaan lagu kalsoonaan karin komishanka doorashooyinka somalilan oo kulan ama bax ah u qabtay ciidamada ka howlgalaya goobaha codbixinta doorashooyinka ee gobolka owdal madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo sheegay in galmudug ay ka dhici doonto doorasho qafiicod ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka fiirsanaysa etoobiya inay qeyb ay kasii noqoto howlgalka nabad ilaalinta ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo magaca ka bedelay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal intaad maqasheen waa qodobada wararka habeen ee raadiyaha dalsan kuwooda ugu waaweyn waxaa kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa maanta ka qaybgalay dhaarinta garsoorayaasha iyo xelaalinta cusub ee gobolka gedo kadib munaasabad ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dheer oo la xidhiidhay muhiimadda cadaaladda iyo garsoorka iyo sida garsoorayaasha iyo xeraalayaasha cusub looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan garsoor caadil ah
waxaa la idinku dhaarinayaan waa musxafka qur-aanka ee munasalka ah waa kalaamkii rabbi waxa idinka yimaadiye waxaad la timaadaan waad garan kartaan macnaha uu samayn karay iyo sida uu yeeli karay taa marka waxaan rabaa inaad taxadirkeeda samaystaano aada ka hor sheegtaan waa shaqo culus mujtamaca aada rabtaan aada garta u qaadaan ood xukuntaan ood wax ka samaysaan mujtamac isaga labsaa fasaad badani ka yimaada sababta waddankaani fawdu muddo badan kusoo jiray dagaal sokeeyaa ka dhacay sistamkii dowladnimaha burburay wax badan baa hallaabay waxaad ogaataa mujtamacu laftirkiisu ma noqonayo dad kulligii saaad ugu garqaadayso ay gartu kuula timaado marka ugu horeysa lagu soo magacaabo waa lagu hambaliyey sooriyaa lagu keeni hadiyad baa lagu keeni shalay wax lagu keenaya ma aha hadiyadda iyo sooriyada lagu siinaya iyo waxa soo dhaweynta lagaga dhigaya waa albaab naareed oo laguu furaya albaabkii cadaabka yaa laguu furaya waxyaalaha ugu badan ee dacwadda idin wajihi doonta waxaa ugu badanaas waa dhul iyo guri iyo ishaysasho way yaraan doonaan hadda waxyaalaha u janaaxa ka yimaada iyo nooca falalka noocaasa ku yimaada ama qaar waxaa laga yahay maxkamada ciidanba inay u yimaadaan laakiin waxaa idinka idinku badan ama beer ha noqdo ama dhul banaan ha noqdo ama guri ha noqde waa hantida noocaas ama guurtada mujtamaca aan ku nool lahay een rabno inaan cadaalad u samaynahay waa mujtamac soddon sano ku dhowaad waxa uu ku jira dowlad la-aan cadaalad la-aan kii xoog badan baa qorigaa wax xukumaya adiga markaa marka qorigiina la arka adigiina aada maxkamadii timaadeen shaqadii rabta inaad qabato salaanta waa idinku badanaysaa ilaahay uga cabsada garsoorka garsoorka garsoorka cadaalad buu baahaya weliba waxa ugu badan ee dhibka hadda maxkamadaha yaalla dacwadaha boqol kiiba sideetan waa dhul wax kalaa jira dhul baa ugu badan waxaan u mahad celinayaa guddiga macadka tababarka garsoorka oo aan leeyahay waxaan u baahannahay mar walba in la helo inta qofka dibad loo qaadi lahaa meelo kale lagu soo tababari lahaa inaan deegaanada isugu geyno oo tababaro la isdhaafsado oo weliba ay noqoto xataa maxkamadaha qaarkood in la qaado oo maanta matalan maxkamadda beled xaawda qolada joogta intii kuwa dhoobley loo geeyay la bedelo kiisaska dhoobley ay maanta reer beled xaawa qaadaan ilaan dacwadihii waa waxyaalo galalkii way furan yihiin kuwana ay qaadaanoo dad ka dhaga xiran waxay garanayaan markaa dukumentigan la raacayo dacwadu say u qoran tahay waxaa laga raacayaa dadka aan garanaynin dee sidan ay waxu yidhahaan bay u qaadayaan in xataa mararka qaarkood la isweydeedaaniyo kiisaska qaarkood ay noqoto in loo gari adeeg isku dhafa iyo garsoor wada jiro oo xeerlaalintiis iyo intii loo diro meelo inay shaqadaa qabtaan garsoorku waa lafdhabarta dowladnimada waa lafdhabarta ummadda iyo shacabka ha laga taxadaro cadaalad darrada garsoorka ka timaadaay iyo cadaalad darrada suldada marka cidda riyaasada haysa ka timaadaay way ka awood badan tahay midda ka timaada qofka shaqaalaha caadiga ama maamulka caadiga maamulka degmada iyo guddoomiyaha maxkamadda degmadu isku ciqaab ma aha isku awoodna ma aha kan guddoomiyaha degmada khaladka ka yimaada iyo kan maxkamadda khaladka ka yimaada isku culays maaha isku miisaan maaha waa meeshii loo soo cararayay masaajidka qayladu yeena ka soo yeeri masaajidka qayladu yeena ka yeeri war haddaad xamili weydo istiqaalo soo qor waxaa tahay awlrisaal waan ka soo tegay shaqadii waan wadi waayo dunuubta ii diiday laaluush baa la ii keenay sababtaasaan uga tegay gadaar ka bax laakiin aakhiralaan iyo adduunlaan ha isku darsan kullamaa aada cunto adiga iyo ubadkaaga iyo reerkaaga aad ka tegaysa markaad isku daydo inaad musuq maasuq iyo eex iyo laaluush aad tiraado waxbaan ku qabanaya waxaad ogaataa luqmada xaaraanta eed afka gelisaad ilmahaaga siisaay oo wax reerkaaga ku dambayn doona mujtamacuna waa mujtamacaas fasahaaday ee qof walba maanta laaluushka loo keenayo laaluushku iyo in loo keenayo cunsurka soomaaliya jinsigu hadda kaga jira
dhinaca kaleetana dhegaystayaal haddii aanu fiirino madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor maanta waxa uu furay ee kalfadhiga baarlamaanka maamulkaasi galmudug khudbo dheer oo halkaasi uu ka jeediyey madaxweyne qorqoor waxa uu eh, si adag uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo eh, arrimaha la xiriira golayaasha deegaanka sidii ay doorashooyinkooda ay kaga dhici lahaayeen deegaanada maamulka galmudug waxa uu madaxweyne eh, axmed cabdi kaariyo qorqoor uu sheegay in galmudug ay ka dhaceyso doorasho qof iyo cod ah dadkeeduna ay muhiim u tahay doorasho noocaasi ah Eh, mar uu arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
muddo howlo badan la soo maray oo ay ka mid tahay la dagaalankii argagixisada ca- khilaafiyo iyo howlo dowladda federaalka kale ay ku jirtay oo ay ka mid tahay ama soomaalidu ay ku wada jirtay oo ay ka mid tahay in ay jireen murano loo dhexeeya dowladaha gobolka qaarkood iyo howlo kale oo badan oo mashquul lagu ahaa waktigii la asteeyey waxaad ogtihiin inuusan sidii loo qorsheeyay uusan u hirgelin saa darteed iyadoo la daba socdo ama aan wax cusubiba hadda la- aysan ku jirin waxaa lagu heshiiyey doorashooyinkii laba kun labaatan iyo saddex lagu eh, lagu la meel mariyey ama golaha watashiga qaranka ku heshiiyey qodobo badan oo kamid ahna ay meel marisha sharci dejinta in la dhaqaajiyo la hirgeliyo wakti la qorsheeyey oo si dhaqso ah loo dhaqaajiyo galmudug waxay qaadanaysaa kaalinteeda waxaanan eh, galmudug diyaar u tahay in sida u dhaqsiyaha badan ama sidii loo qorsheeyey ay u dhacaan doorashooyinkii tooska ahaa oo qof iyo cod ahaa waa guul weyn oo guud ahaan soomaaliya gaartay in bulshada gaca awoodooda loo celiyo oo gacanta loo geliyo si ay go-aankooda cidda hogaaminaysa iyo madaxdooda ugu doortaan galmudug marka la fiirinayo xaaladaha iyo duruufaha dalka annagu waxaan ka mid nahay meelaha soomaaliya ugu ugu habboon in ay ka dhacdo doorasho waa dhul ama deegaan ama dad in yar oo cadowga khawaarijta ahay ay ku- ay ku dambeeyaan mooyaane xor ah la isu socdo dadkuna ay si buuxda doorashooyinkooda ama go-aamadooda ama u geli karaan ugana qayb qaadan karaan meelaha kale xirxiran ama dhibka khawaarijtu saameynta badan ku leeyahay annagu kama midni sidoo kale bulshada iyada reer galmudug meeshay soo gaareen uma qalmaan doorashooyin jacbur ah sida aan soomaaliya ugu qalmin baan uguna horeynaa umana qalanay waxaan xaq u leenahay dadka inay codkooda bixiyaan ciday doonayaanna ay doortaan doorasho xalaal ana ay galaan lagana gudbo meelo laysku xildhibaano layskula qoqobo iyo in yaroo kooban iyo go-aamo gacmo gaara ku jira laga gudbo mudane guddoomiye mudan rayaal iyo marweyn maantay
codkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor oo furay shirka golaha baarlamaanka ee maamulkaas ama golaha wakiilada ee maamulkaasi galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor khudbadiisu waxuu kaga hadlayay arrimaha doorashooyinka inteeda badan iyo sida ay muhiim u tahay in doorasho ee xur ah ay ka dhacdo deegaanada maamulkaas geesta kale ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in etoobiya aanay qeyb ka noqon doonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee soomaaliya sida warkan uu ku eegayo waryahayaga cabdifataax muumin iyo kacaseen ciidamada midowda afrika ayaa howlgal cusub oo nabad ilaalin ah ka bilaabaya soomaaliya horaanta sanadkan cusub waxaana howlgalkan uu noqonayaa mid ka duwan midka hadda wakhtigiisu dhammaaday ee admis dowladda federaalka soomaaliya ayaana dadaal badan ku bixisay sidii ciidamada etoobiya looga reebi lahaa howlgalkan cusub ee nabad ilaalinta waxaana ayna dowladda soomaaliya iyada codsatay in ciidamada ka mid noqonaya howlgalkan weliba dalalka ay ka socdaan ay iyagu markaas ay xulan doonaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo waraysi gaaraa siiyey warbaahinta dowladda ayaa waxa uu shaaciyey in si rasmi ah looga reebay ciidamada etoobiya inay qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee ciidamada ka socda midowda afrika ay soomaaliya ka bilaabayaan horaanta sanadkan labada kun shan iyo labaatanka waxa uuna sheegay wasiirka in howlgalkan uu ka duwan yahay kuwii hore lana dhimay ciidamada midowda afrika ee qaybta ka noqonaya waxaana uu xusay in hadda xaqiijinayo oo keliya in etoobiya laga reebay howlgalkan balse dib uu kasoo sheegi doono dowladaha cusub iyo weliba kuwii hore ee qaybta ka noqonaya howlgalkan cusub ee soomaaliya horaanta sanadkan laga bilaabi doono ka procedures ay jiro oo maaragta weli dhiman oo ah maaragta waqti dhow la shaacin doono dowladaha ka qayb qaadan doono invitationo loo diri doono marka maaragta marka waqtigaa la gaaray ayaan ka hadlaynaa dowladaha cusub oo kusoo biiray iyo dowladihii hore kuwa ka haray inay mishinkaas ka mid noqdaan laakiin dowladda etoobiya un baan ognahay oo hadda mishinka ka hartay oo ma maaragta iyadana qarannimadeena iyo midnimadeena kusoo xadgudubtay intaasaa hadda wax rasmiga laga sheegi karaa waxaa xigana procedureska loo mari doonaa haddii farqi aada u weyn ayaa u dhexayn doona horta number ahaan waa number aada u yar ayuu noqon doonaa labo goobaha ay joogi doonaanna goobo aada u kooban ayay noqon doonaan waxaan kaloon rabnaa inay howlgalka uu ka qayb noqdo nadiifinta lagu nadiifinayo khawaarijta dalka laga nadiifinayo inuu qayb ka noqdo wuxuu yeelan doonaa ciidamo gaara oo maaragta loogu talagalay inay howlgallada ciidamada xoogga dalka sameynayaan ay maaragta ka caawiyaan arrimaha farsamada arrimaha cirka iyo wixii kale oo ay uga baahdaan inay ka caawiyaan marka hadda ka fadhiya waad og tahay oo maaragta inta badan dowladda soomaaliyeed ciidamadeedii iyo shacabkeedii iyaga ayaa shaqada hadda wada mishinkaanna wuxuu hadda uu aada ugu kooban yahay inuu meel howlgareeyo uu fadhiyo mishinka soo socda marka arrimahaas farsamo iyo wax badan kale uga duwanaan doonaa iyo numbarka iyo howlo badan kale uga duwan dowladda etoobiya ayaana si rasmiya uga soo horjeeda in laga reebo howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee ciidamada midowda afrika u joogaan soomaaliya waxaana ay etoobiya sidoo kale diidan tahay in howlgalkan ay qayb ka noqdaan ciidamada masar
caawa kala socoteen raadiyaha dalasne magaalada muqdisho khiyaartan dhegeysataa ee caawa oo ah habeen sabtiha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka nofembar sanadka laba kun afar iyo labaatan waanaginta anigoo cabdulqaadir cismaan indhowe ayaa idiin waramayey warkankiisa xiga intaynu dib ugu kulmi doono khiyaartan dhegeysatay waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel